أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan iyo si walbood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aalada internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad insha allah ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a yuhuudda oo jebisay heshiiskii ay wada galeen iyaga iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta in ka badan boqol ruux oo muslimiin ah oo ku shahiiday duqaymo diyaaradaha yuhuudda ay saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen magaalada khaza barnaamijka ayaad ku maqli doontaan barkada dhiigah oo qulqulaya magaalada alfaashir ee waddanka suudaan haadda oo cunaysa meydadka shacabka kadib xasuuq daran oo maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta ay ka geysteen galbeedka waddanka suudaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo xamlo dacwatul aryaaf ah ka fulisay deegaano dhaca xadbeenaadka kala qaybiya dhulka soomaali galbeed iyo gobolka hiiraan iyo kumanaan ruux oo ka faa'iidaystay xamladaasi ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa xalqadii shanaad ahna tii ugu dambeysay warbixinnadii aan ugu magac darnay diin la'aan aan loo hayn dowladdii abuubakar gaalada qaramada midoobay oo sheegay in imaaraadku uu dekadaha maamulka ashahaadla dirarka ah ee isku magacaabay puntland ka gudbiyo hubka lagu huriyo colaadaha ka socda waddamada suudaan iyo yeman barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobkaas iyo kuwo kale oo xiise badanba inta uu barnaamijku socdo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan yuhuudda ayaa jebiyey heshiiskii ay wada galeen iyaga iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyadoona saacadihii lasoo dhaafay in ka badan boqol ruux ay ku shahiideen duqeymo diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza haddaba warbixintaas iyo kuwo kaleba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaadka janjawiidka oo xasuuq daran ka geystay magaalo dhacda galbeedka suudaan mar kale maleeshiyaadka janjawiidka ee daacadda u ah madaxweynaha dowladda imaaraadka carabta ayaa xasuuq daran ka geystay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan wararka ka imaanaya galbeedka suudaan ayaa sheegaya in xasuuq daran uu ka dhacay magaalada alfaashir oo ka tirsan gobolka daarfour maleeshiyaadka janjawiidka ee loogu yeero r s f ayaa kumanaan dad shacab ah ku xasuuqay cisbitaallo iyo xeryaha barakacayaasha goobjoogayaal ayaa sheegay in barkado dhiig ah ayay ka qudmeen xaafadaha magaalada meydadka bani aadamka ayaa la arkayaa iyadoo ay haadu cunayso sawiro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey meydad daasan bannaanka cisbitaalka sacuudi ee magaalada alfaashir iyo hirar dhiiga oo qulqulaya wadooyinka magaalada nin dhakhtar ah oo si cajiib ah uga badbaaday xasuuqa ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dadka daldalaada lagu sameeyey ay ka badan yihiin saddex kun welina ay jiraan dad lala-yahay wargeyska washington post ayaa helay muuqaalo iyo sawiro muujinaya gumaad daran oo ay geysteen maleeshiyaadka daacadda u ah imaaraadka carabta dayax gacmeedka ayaa soo muujiyey sawiro lagu arki karo dhiig qulqulaya gudaha alfaashir waxaan indhahayga saaray haadda oo cunaysa meydadka dadka la xasuuqay iyo eeyaha oo feenanaya meydad dhulka daadsan waxaa sidaasi u sheegay warbaahinta qof soo badbaaday xasuuqan ayaa imaanaya maalmo kadib markii ay maleeshiyaadka uu imaaraadku taageero ay ciidamada xukuumadda suudaan kala wareegeen gacan ku-haynta alfaashir waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan boqol filistiiniyiin ah oo ku shahiiday duqaymo ka dhacay khaza maamulka sahayanada yuhuudda ayaa jebiyey xabad joojinta laga gaaray dagaalkii ka socday khaza waxayna saacadihii ugu dambeeyey xasuuq daran u geysteen dadka rayidka ah ee ku dhaqan marinkaasi in ka badan boqol qof oo filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqaymo culus oo marinka ka dhacay muddo laba iyo toban saacadood gudahood kuwaasoo ay ku jiraan soddon iyo shan caruura ciidanka gumaystaha ayaa la soo wariyey inay duqaymo culus ku beegsadeen guryo iyo teendhooyin ay degganaayeen dad barakacayaal ah xasuuqan ayayna yahuuddu ku jebisay heshiiskii xabad joojin ee ay la gashay kooxaha wax iska caabinta cisbitaalka naasir ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan shuhada ah la soo gaarsiiyey kuwaas oo lagu dilay weeraro ka dhacay khan yuunis mid ka mid ah ragga sida firfircoon u soo tabiyaa dhacdooyinka marinka ayaa soo sheegay in yahuuddu duqaymo culus ka geysteen bartamaha iyo waqooyiga magaalada rafax ilawareedyo caafimaad ayaa dhankooda soo sheegay in cisbitaalka shuhadada al aqsa la soo gaarsiiyey shan qof oo shuhada ah kuwaasi oo lagu beegsaday teendho ay ku jireen barakacayaal oo ku taal dayrulbalax waaxda difaaca madaniga khaza ayaa war ay soo saartay waxay ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo dhammaystiran iyo joojinta cuduwaanka joogtada ah ee yahuuddu ku hayso khaza sidoo kalena furmaan marino ammaan ah si shidaal qalab iyo agab muhiim ah loo soo gaarsiiyo muslimiinta reer khaza maamulka yuhuudda ayaa caan ku ah gumaadka dadka muslimiinta ah ee reer khaza iyo in uu ka baxo heshiisyada xabad joojinta ah ee looga dhawaaqo marinka gumaystaha ayaa sii wadaa duqeymihiisa khaza waxayna taasi keentay in in ka badan boqol iyo konton qof lagu dilo marinka tan iyo markii la shaaciyey heshiiska xabad joojinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qaramada midoobey oo sheegtay in imaaraadku uu dekadaha puntland ku gudbisto hub lagu horinayo colaadda suudaan iyo yemen warbixin cusub oo ka soo baxday qaramada midoobey ayaa daaha looga fayday in dowladda imaaraadka carabta ay adeegsato dekadaha uu gacanta ku hayo maamulka puntland si ay hub iyo agab milatari u gaarsiiso dalalka suudaan iyo yemen halkaasoo ay ka socdaan dagaallo ay horinayso dowladda imaaraadka warbixinta cusub ayaa lagu sheegay in kooxda r s f ee ka dagaalanta suudaan dhowaan la gaarsiiyey agabyo milatari oo kala duwan oo ay ku jiraan gawaarida dagaalka kuwaas oo ay imaaraadka carabta uga gudbisay dekadaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ee dhinaca waqooyi bari soomaaliya xubintiina caawa waa inaga intaa bukhaari
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shanaad ahna tii ugu dambeysay warbixinadii aan ugu magac darnay diin la-aan aan loo hayn dowladii abuubakar suheyb cabdulaahi ayaa warbixinadan inoo soo diyaariyey halkanna inooga soo gudbiya
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب
muddo ka badan hal qarni oo caalamka islaamka uu wajahayo mawjadaha hasdiinka baxa ah iyo duulaannadan dhallanrogga ah ay soo qaadeen dowladaha saliibiyiinta muxuu ku jiraa xalka ummadda si ay uga soo kabato aafadan iyo musiibadan saamaynta ku yeelatay ee cuuriyaamisay mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee qalinka u qaadatay arrintaas si ay u hagaagto ummaddiisa dhaawacan waa sheekh abuxasan annadawi allah ha u naxariistee shiiqa ayaana soo gudbinaya tusaalooyin nool iyo talooyin dhaxalgal ah isagoo soo guurinaya tajaarib dhab ah iyo duruus aan ka baranayno taariikhda allah ha u naxariisteyna waxa uu leeyahay jihaadka maanta ugu weyn uguna fadliga badan ee allah loogu dhowaado waa in la wajaho lagana hortago hirarkaas diinla'aanta ah ee dhex jiiraya dunida islaamka weerarna ku ah caqliga iimaanka dhallinyarada waxbaratay iyo indheergaradka sidoo kale waxaa dusheenna saaran in dhalinta waxbaratay ee ummadda muslimka ah ku soo celinno oo aan gaarsiinno oo aan ku qancinno mabda'a iyo xeerarka islaamka iyo diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam la yimid kuna qancinno inay si dhab ah u qaataan waa inaan ka saarnaa walwalka iyo shubahaadka looga furay maanka iyo maskaxda innagoo ku hanuuninayna inay ku qancaan islaamka aqoon iyo dhaqan ahaan intaba sidoo kale waa inaan dagaal xidadasiib ah oo ku dhisan aqoon iyo maskax la galnaa mabaadi'da jahliga iyo diinla'aanta ku dhex baahday dhallinyarada iyo aqoon-yahanka ummadda uguna bedelnaa mabaadi'da islaamka si qanacsanaan rumayn iyo xamaasad ay ku dheehan tahay waxaa ummadda muslimka ah soo martay boqol sanno ama hal qarni oo reer yurub ay fasahaadinayeen caqliga dhallinyaradeenna shaki iyo kalsooni darana ay ku beerayeen quluubteenna si aanan u aaminin uguna kalsoonaanin islaamkeenna iyo rumaynta allaah waxayna taas beddelkeeda inaga dhaadhicisay inaan rumayno oo aan ku soconno afkaar iyo aragti ku dhisan dhaqaale iyo siyaasad iyada oo ay socdaan duulaannadan qaawan ee halista ah haddana waxaan nahay kuwo hurda oo ka sii jeeda inaan la dagaalanno reer yurub innagoo ku qanacsan in aan nahay kuwo hodan ah waxaana ka sii jeednaa inaan wax soo saar cusub yeelanno iyo inaan dood ka galno afkaaraha iyo aragtida reer yurub ee inoo soo xawileen waxaan isku mashquulinnay baaritaanno maalaayacni ah oo aan leennahay waxaan ku siyaadinaynaa aqoonteenna taasina waxay keentay inaan ku soo baraarugno ama si kada ahaan u aragnay dunida islaamka oo burbur dhanka diinta iyo caqiidada ah uu ku dhacay madaxtinimadaennii ay la wareegeen duul ama jeel aan rumaysnayn mabaadi'da iyo xeerarka islaamka wax xiriir ahna aan la lahayn ummadda muslimka ah marka laga reebo xiriir ku salaysan qowmiyadda islaamka ama dana siyaasadeed hab u fikirkaas diinla'aanta ku dhisan ee ay qaateen madaxda dunida islaamka iyo indheergaradkeeda ayaa si tartartiib ah ugu soo gudbay dadweynaha dunida islaamka taasoo keentay in ummadda muslimka ah ay noqoto kuwo u hoggaansan kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta ah iyagoo ku dagmaya aqoontooda caqliyaddooda iyo awoodda fulineed ee ay haystaan haddana iyadoo waxaas oo dhammi ay jiraan ummadda muslimka ah khayrka iyo wanaagga oo idilkama wada dhammaan haddii xaaladdu ay sidaa ku sii socotana waxaa dhici karta in diinxumidu ay u gudubto dadka baadiyaha iyo tuulooyinka deggan iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo beeraha kadibna ay noqdaan diinlaawayaal iyo alladiidyo taasi waa waxa ku dhacay reer yurub iyo guud ahaanba reer galbeedka waxaana la hubaa in ay ku dhacayso reer bariga haddii aysan awoodda allah hor istaagin caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay dacwo cusub oo loogu yeerayo islaamka halkudhiga dacwadaasna uu noqdo inaan mar kale allaah dib u rumayno arrintaas waxay u baahan tahay in loo fikiro qorshayaal loo dejiyo lagana doodo weliba si xeel dheer haddaba sidee ayaa islaamka dib loogu soo celin karaa kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta qaadatay ummaddana horboodaysa caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay koox isku taagta dacwada islaamka kooxdaas oo leh sifaad gaar ah lagana doonayo inay isticmaasho wadiiqooyin kala duwan si mar kale loo soo celiyo quwaddii islaamka ummaddana looga badbaadiyo aafada iyo musiibadan diinla'aanta ah ee ku habsatay waxaana isdul taagayaa sheekh cabdulilaah abukhaalid markii sida loola dhaqmayo dadka mustaqafiinta gaalada inaga raacay marka dhowr fariiqoo dadka u kala baxeen qaar maaragtay gaaladii maaragtay iska raacadoo xukaamtii la shaqaysanaya qaar iyagu dee dac- in diintii fahmaya laakiin xoogaa awood awood la-aan hayso laakiin fariiqa loo baahan yahay ee la rabo inuu shacabka wax ka bedelo alfariiqu almadluubu lilbacthi alislaamiyi aljadiid waa kan wuxuu leeyahay dalalka islaamku waxay u baahan yihiin fariiq oo mutajarid can ilmadaamic qole aan wax dana iyadoo ka lahayn dan- dacwadan iyo diintan ay fidinayso iyaga wax maslaxa ayaan ugu jirin ee maslaxada guud hormarinaya oo dacwada mukhlisiin u ah oo ka fogaanaya can kulli maa yuuhimu biana hamahu dunya wax kastoo dadku ugu malaynaya inuu isagu dunya u baahan yahay ka fogaanaya iyo maado inuu baahan yahay waa in la fahmaa qofkan inuusan wax dana adduunyadan ka lahayn isagu dacwadanu dacwadanu samaynayo uusan dan kale ka lahayn laakiin ilaahay darti ay ka tahay qoladaas batisaa loo fahmo oo lagu kalsoonaado dacwadoodu inay xaq tahay qoladaasaa loo baahan yahay oo maaragtay si degan arrinta maaragtay uga baaraan degaya oo dadka diinta ugu yeedhaya raggaasaa la rabaa taariikhul maadi wuxuu leeyahay sheekh marka u noqonno iyo dacwadu say ahaan jirtay iyo dadkii wax bedelay ile dad hore wax bedelay baa jira oo mar badanoo islaamku leexday wax ka bedelay wuxuu leeyahay fariiqan aan sheegayno waxaa weeye waa fariiq islaamka u adeegay oo saban kasta iyo casri kasta u soo adeegi jiray oo dad waxa weeye mukhlisiina oon dan iyagu lahayn ilaahay dartii arrintu ay ka tahay kooxdan ayaa ah kuwii u khudmeeyey ama badbaadiyey islaamka xilliyadii hore iyaga ayaa beddelay habsame u socodkii dowladdii reer bini umaya taasoo keentay inuu yimaado kursiga xukunka khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bin cabdulcasiis sidoo kale shaqada wanaagsan ee ah in dadka iyo dalka iyo diinta la badbaadiyo ayay kooxdaani qabatay xilligii boqorkii weynaa ee mogooliyiinta jalaaludiin akbar kaasoo isku dayey in qaaradda weyn ee hindiya oo muddo afar qarni ah uu ka telinayay islaamka oo u beddelo mid ay dadkeedu qaataan diinta barahimiyada ee jaahiliyada ah hase ahaatee allaah ayaa ku badbaadiyey fadliga daaci diinta islaamka boorka ka jafay oo ahaa mid leh sifooyinka kooxda aan kor ku soo xusnay nafuurkiisa xigmaddiisa iyo aqoontiisa diineed ayaana keentay in isaga iyo ardadiisaba ay ku guulaystaan in hindiya dib ay ugu soo celiyaan xeendhaabka islaamka tani waa arrin waajib ah oo aan aqbalaynin in dib loo dhigo hal maalin sababtoo ah caalamka islaamka waxa uu maanta wajahayaa mawjado xun oo diinkabax ah taas oo beegsanaysa wixii ugu qaalisanaa ee dunida islaamka ay haysatay waana wiilasheeda iyo gabdhaheeda gaar ahaan kuwii waxbartay waa kacdoon lagu kacay diinta dhaqanka ummadda muslimka ah ee ku nool caalamka islaamkana siima jiri karto mar haddii ay weyso dhaxalkii uu uga tegay nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam gadaashiisna ay ilaaliyeen kuna dhaqmeen fidiyeen oo ay difaaceen saxaabadiisa iyo ardaydii saxaabada waxaan codsanayaa in mawduucan uu noqdo mid ay isha ku hayaan una istaagaan daraasaadna uu ku sameeyo qof kasta oo islaamka danaynaya ayuu ku soo gebagabeeyey kitaabkiisa sheekh abuxasan annadawi allaaha u naxariistee kaas oo gundhig u ahaa warbixinnadii taxanaha ahaa ee aan ku soo gudbinaynay diinkabaxa xargaha goostay ee ay maanta la nooshahay ummadda muslimka ah
risaaladdu ha iska yaraato laakiin waxaa ku jira wax badan oo maaragtay sheekh wax badan oo fiican buu kaga hadlay wax badan oo maaragtay sheekh waxaa sheekh islaamka u qeyrooda oo eh, dee wax badanna ka qoray islaamku carabkiisa aad ugu dagaalamay mu'alifaad badanna sameeyey buu ahaa kanna wuxuu ka- ku biirayaa mu'alifaadkiisii ama waxyaalihii uu qoray oo islaamka maaragtay uu- ugu gargaarayey ama uu ku baraarujinaya dadka inay maaragtay islaamkooda ay ku far adeegaan oo gaala iska dhiciyaan iyo thaqaafadeeda iyo dhaqankeeda xun ayuu risaaladun ka mid tahay intaasuu sheekh kusoo gebagabeeyey Eh, waxaynu maaragtay ku qaldannay na ilaahay maaragtay eh, mina wa min ashaytaan wixii aan toosinayna ama aan saxnayna ilaahay baa maaragtay yaa- ilaahay fadligiisa ku noqotay hada wasala allahu cala nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan xamlo dacwatul aryaaf ah oo ay ka faa'iideysteen kumanaan ruux ayaa ka hirgashay deegaanada dhaca xadbeenaadka u dhexeeya hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed munaasabad ka dhacday deegaanka boqgosaar ayaa lagu soo gebagabeeyey wejiga koowaad xamlada dacwatul aryaafka ah oo ka hirgashay deegaanada u dhexeeya dhulka soomaali galbeed iyo gobolka hiiraan sida deegaanada ceeldheer ceelcadde boqgosaar ceeldibi iyo ceel hilaal iyo deegaano kale oo fara badan waxaana xamladan ka faa-iideystay kumanaan ruux oo isugu jira rag iyo dumar haddaba munaasabadii gabagabada xamladan waxaa kelimad towciyaa ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimada wilaayada hiiraan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حديث حسن ويانا ترمذي بانا وريني إن شاء الله الحمد لله هرتا على كل حال إله ما هذا إسكاله noo soo dha- noo suurageliyey inaan casharadii aan gudbinno oo dhegaysi wanaagsan oon tan oo kale la arkin aad ku dhegaysataan waxaan rabaa saddex arrimood oo yar yar inaan ka hadlo midda koowaad horta waa marka koowaad waa taqwada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaalaa aayado fara badan ayuu nagu amray inaan ka cabsanno cabsida iyada ahna waa inaan la nimaadno wuxuu na faray oon ula nimaadno siduu noo faray oo aan ka tagno wuxuu naga reebay oon uga tagno siduu noo reebay taqwada ayadaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wuxuu leeyahay dadka iimaanka laga helayo ilaahay rumeeyey malaa'igta rumeeyey rususha iyo kutubta rumeeyey qadaha iyo qadarka rumeeyey qiyaamada dadkaasoo ilaahay ka cabsada midda u sarraysaa layidhi cabsidaa iyadaa waa maxay waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala caabudno annagoo shirka iska ilaalinayna waa inaan ilaahay u hoggaansanno annagoo diidma iska ilaalinayna waa inaan ilaahay ku shugrino ilaahay subxaana wa tacaala aynaan ku gaaloobin waa midkaa isaga hana dhimanina la yidhi idinkoo muslimiina mooyaane ereygaa ha dhimanina muslimiinta ah ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas way ka hadleen waxay yidhaheen ruuxu intuu nool yahay hadduu islaamka ku dadaalo ilaahayna islaamka isaga waa ku ilaalinaya aayad kale ilaahay wuxuu le yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquuluu qawlan sadiidan yuslix lakum acmaalakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay ka cabsada hadal wanaagsanna dhaha hadal wanaagsan maxaa yeele hadalka wanaagsan waa la isku jeclaadaa ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waquuluu linnaasi xusnan dadka wanaag u sheega maxaa yeelay shaydaanku dadka wuxuu ka soo galaa saddex qodob halmaan markuu ku dhaco ilaahay uu halmaamo iyo marka uu cadhoodo iyo markay shahwa jiido saddexdaa arrimood buu shaydaanku u ka soo galaa marka haddaad hadal wanaagsan walaalkaaga muslimka aad ku tiraaho waxa weeye xaajadiinnu way hagaagtayba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amray inaan ka cabsano rabbiyow maxaan kaa helaynaa haddaan kaa cabsanno maxaan helaynaa ilaahay wuu sheegay aayado badanuu ku sheegay aayaddan lafteeda yuslix lakum acmaalakum arrimihiinna adduunye oo dhan way hagaagaysaa haddaad xoolo khayr xalaala u baahan tihiin haddaad carruur u baahan tihiin gaala aad ka adkaataan haddaad u baahan tihiin ood nabad ku naallootaan dhulka inuu barwaaqa idiin noqdo ilaahay acmaashiina cibaadadu idin waafajinayaa wuxuu kaluu ku daray wayakfir lakum dunuubakum haddana aakhare markii la gaadhana wuu idiin dembi dhaafayaa dembi dhaaf ayaad helaysaanoo cadaabku idinka ilaalinaya janno ayuuna idin geynayaa ninkii nabiga adeeca aayadda dhammaadkeeda ilaahayna adeeca rasuulkiisana adeeca calayhi salaatu wasalaami dadkaasi liibaan weyn ayay liibaanayaan aayad kale oo kaba sii cad ilaahay wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ruuxii ilaahay ka baqa waxa weeyaane oo cabsi la yimaada intay awooddiisu ay tahay waxa weeyaan ninkaa isagii wuxuu la kulmayaa wanaag cidhiidh oo dhan wuu ka baxayaa ilaahayna wuxuu ka arsuqayaa wuxuusan filaynin meel uusan ka filaynin aayad kale waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amri yusran arrintiisa oo dhan fudayd bay noqonaysaa waad u jeeddaan fudaydka gaaladu waxay diyaarad isu keentay waxay markab isu keentay waxay taangi isu keentay waxay hub isu keentay wixii wuxuu noqday habaa'an mansuuran ilaahay subxaana wa tacaala nin la colloobay ciidan uma waayo isaga ayaa jebiyey nuqdada labaad ku sii dheeraan mahaye oon kala ka hadlay iyadana waxa weeye waa cilmiga cilmiga weeye cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala wuuna amray faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmigu waa ka kaa ilaalinaya xumaanta waa ka kugu ilaalinaya waxa weeyaane wanaagga kugu ilaalinaya cilmigaasi wuxuu kaa rabaa markaad barato waa kaan usuulu halaathaha markaan sheegaynay afartii masale ee muslim kasta ay waajib ku ahayd aynu nidhi alcilmu iyo walcamalu bihi iyo wadacwatu ileyhi wasabru cala aladaa fiih waxa weeyaane in dadka in cilmi la yeesho oo ilaahay la aqoodo diintiisana la aqoodo rasuulkana la aqoodo calayhi salaatu waa saddexda qabriga laysku weydiinayo waa haddana in lagu camal falo camal baa layska rabaa cilmi ma jiro haddaan la camal falin camalkaa isaga ana waa in diinta dhan la qabsado laga soo bilaabo tawxiidka meesha u dambayso akhlaaqda waxaana lagu waardiyey karaa culimmadu waxay yidhaahdeen diinta saddex qayb nabigaaba qaybiye calayhi salaatu wasalaam waa madax iyo calool iyo minjo madaxu waa tawxiidkii hadduu go'o ruuxu noolaan maayo calooshuna waa shareecadii iyo axkaamtii la isku fulinayey luguhuna waa akhlaaqdii diintan aad barateen aad horeyna u tiqiineen bulshadii waa inaad gaadhsisaan idinkaa xilkii la wareegey xilkii ayaa la waadagu siya dardaaran bay ga tahay idinkaa la wareegey waa inaad dadkii sii gaadhsaan ood ilmahaaga ka bilowdo oo aad ka bilowdo muxuu ahaa waalidkii ku dhalay dadkii aad sii gaadhsiiso waa midkaa isagaa waxaana la rabaa war miyaynaan jeclayn inaan janno gallo ilaahan idinku dhaariyey diinta nebi maxamed nin qabsaday oo u soo jeeday oo u rafaaday mooy nin kale janno ma gelayo nebi maxamed iyo kitaabkii allah naloogu sheegay inaan cadaab ka badbaadna ma jecel lahay diintaa nebi maxamed aan qabsanno saama ku ballanna ma isku ognahay allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka la wareegay mid ka mid ah lajnadii wilaayada hiiraan u xil saartay xamladan oo ka warbixiyey wixii ay soo qabteen بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة إلهي بقى مقدس كله سبحانه وتعالى وحين وقنا هاي بشي صدحات والربيع الأول لحي لباتن كيدي حملة دعوية وضدك إسلام كيه لبدان دقان يعني وحواية muxaafadada ceel cali qayb ka mid ah iyo muxaafadada ceel cadda aan waxaan soo aadnay xilligaas marka waxaynu nimid marka meesha hadda aan joogno oo bugoo saare waa ka anbabaxnay waxaan tagnay meesha la yidhaahda muxaafadada ceel caddaan tagnay muxaafadada ceel cadda iyo qaryada la yidhaahda ceel idaad baan tagnay kadibna dadkii meeshaas joogay jawlaad aan ku kala bixinay kadibna waxaan ku soo laabannay bugoo saar raggeedii iyo haweenkeedii iyo macallimiinteedii iyo akhyaarteedii dowladda aad hadda maanta oon soo khatimayna ayaa laga qabtay waxaan aan xasilanay oo noo hagaagay muqarar oo yacni ay xarakada ama walaayada ay noogu wareejisay hiiraan marka kutubahaas marka la akhrinayo oo muqararka ah waxaa koo ahay tafsiirka qur'aanka kariimka oo aan aan ugu talagalnay dadkaas inay yacni ay wax ka fahmaan waana noo suuro gashay waxaan akhrinay suuratu alanfaal suuratu tawba suuratu alaxzaab laga bilaaba suuratu maxamed ilaa suuratu almujaadala intaasoo tafsiir ah way noo suuro gashay ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaa nooga xigay kitaabka liila alarbacuun fii fadli shahaada oo asagana meeshaas lagu dhammaystiray waxaa kaleentooo ku xigay kitaabka liilahaa islaaxulmujtamic asagana ee meeshaasaa lagu dhammaystirin waxaa kaloo nooga xigay oo yacni asagana uu ilaahay noo suurageliyey subxaana wa tacaala kitaabka tawxiidka ah oo ah alwaajibaat almutaxatimaat asagana waa noo suura galay kitaabkaasna waa noo dhammaaday ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala kitaabka kalooliya aluhuulu salaas kitaabkaasna insha allahu tacaala waa noo dhammaaday ilaahay baa noo suura geliyey kitaabka kaloo la yidhaahda risaalada kaloo ayadana aasaasiyaadka ah oo culummada ay soo diyaariyeen oo ayadana ka koobneed yacni salaadii iyo cibaadaadkii iyo yacni tawxiidka iyo yacni waxyaabihii aasiyaasaadka qofka islaamka ah oo u ahay gundhiga u ahay marka taasna waa inoo suuro gashay waxaa kaleento culummada ay akhriyeen kitaabku rijaalu saalixiin qaybtiisa yacni fi kitaab aljihaad waxaa kaleento asna oo la akhriyay oo kitaabka rijaalu saalixiin ka mid ahay kitaabu listikfaar waxaa kaleento yacni baabka maa cadallahu lilmu'miniina fi ljanna ayadana waa la akhriyey waa noo suuro gashay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka kitaabka kaloo asagna fiqiga duruusulmuhima ee licaamati lumma kitaabkaasna yacni waa la akhriyey oo asagana waa noo dhammaaday ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka ikhwa dadka yacni mustafiidiinta oo ayagana cilmigaas xambaaray oo yacni gaar ahaan dadkii yacni dowraadka ee loo qabtay yacni waxaan dhihi lahay oon kula dardaarmi lahay ama culummada ay kula dardaarmeen ayagana inay dadaalaan oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaas ay ugu dhowaadaan oo rabbi subxaana wa tacaala cilmigaas ay ugu dhowaadaan dadkii soo gaarsiina ay u duceeyaan intaasna ayaga aan ka codsanayna insha allahu tacaala وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay xamladan ayaa iyaguna sharaxaad ka bixinaya duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي يا كم هاتن ماشان سووكين كاني دوردي شرفت لهيد وصدن كهابين مالمود قادتي culummada ay noo soo bandhigtay kitaabaad badan aan qaadanay ilaahayaa ku mahadsan walaayadaa kusii mahadsan oo dowladaas cilmigaas noo soo qaaday oo noo keentay annagana kuwii qaatoo ku dhaqma ilaahay hanaga dhigo walaasheed haddii ilaah ku weyno kitaabaha la qaatay waa badan yihiin shan daqiiqan haystaa intii yaroon haysta shirkigiin ka tagnaa wax yarka leeyahay waktigii suufiyaalkii aan wax yarka sheegahay alifaa loox lagu dhigaa ilaahay amar waay adduun arag iyo amsalo asxaabtii hore ma dhihin abays dheer haa la aada iyo abowhabel owliye eh abowhabel aa owliye abays dheer haa la aada adduunkaas waa laga ilbaxay إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إلهي با محدث كله نغو كلمية يدي لها قدر مجلس كان ونأكسن نعمو ينكيسا نعمة أغو ونأكسن دي لها قدر نسيي nicmooyinkiisana ma ahan allah subxaanahu wa tacaala waxaan haddii laha idhaahda cilmi iyo caqli midna kusoo koobi karna ma ahan nicmooyinkaas oo ay ugu weyn tahay nicmatulislaam waliimaan allahaas ayaa mahad iska leh waxaa kale haddii laha qadara hadday walaayaa tahay iyo haddii ay odayaasha shayuuqda ah haddii laha qadara ay yihiinba intii dowrada soddonka maalmood aan meeshaan ku qaadanayna soo agaasintay iyo inta nala joogto oo nala fadhidayba ayagana waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu khaatimo wanaagsan la kulmiyo qiyaamana inuu ilaahay janno ugu bishaareeyo annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa intaas haddii ilaahay qadaro noola sheegayay oo diin ah in ilaahay kuwii qaato oo haddii ilaahay qadaro sii siyaadsado oo haddii ilaahay qadaro xabadkooda ilaahay ku xasiliyo inuu ilaahay naga dhigo kutubada aan qaadannay oo haddii ilaahay raada soddonkaas beri qaadannay way fara badnaayeen alarbacuun haddii ilaahay qadaro fii fadli shahaada ka mid ahaa way badan yihiin kutubada aan qaadannay haddii ilaahay qadaro si nidaam iyo wanaagna waa ku qaadannay odayaashana si aad iyo aad u qiimo badan bay ayagana shuyuuqda haddii ilaahay qadaro hadday tafsiir tahay iyo hadday kutubadaas kala tahayba ay noola macaamuloonayeen ay wax noogu sheegayeen ilaahay baa ku mahadsan ayagana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo ilaahay baa mahaddas iskale haddii ilaahay qadaro waxa waaye iftiinkii koowaad oo haddii ilaahay qadaro hadda wilaayada ay noo keenti waayo waana noo sii socon doontaa insha allah haddii ilaahay qadaro ayagana haddii ilaahay qadaro ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annagana qalbiga in allah ku xasiliyo kuwii sii qaatana allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله مهد إسكاله ee nagu soo kulmiyey dii alla ka dhigo meeshaan ee mahad kadib waxaan u mahad celinaynaa ee culimmadii noo keentay diinta macaanta badanna ee wanaagga badanna mahaddaas ilaah iska leh culimmadii noo keentayna waa u mahad celinaynaa ajar iyo xasanaad allah ka siiyo intaas kadib ee waqti badan aan meeshaan joognay soddon beri inay taan u malaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiina culimmadii ama naqiibihii ama waayeley yeelihii habeenna dhaxan noo jiiftay maalinna ee kulayl noo jiiftay waa dareemi kartay cerka kicinaas wadi kulayla jiri habeenkiina dhaxan baa iska imaadaysa nin siddeetan jir oo bannaanka ee habeenkii ku jiifa maalintani gurigaan dhaxan ee kulayl ku soco waa dareemi kartaa culayskiisa ayagana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annagana kuwii qaata allah naga dhigo midda kale waxa waayo si wanaaggan aan iima joogto aan u qaadanay waana u qaadan doonaa insha allahu walaayada waxaan leenahay tii jirta oo joogta allah ka dhigo dembigeeda allah dhaafo gaaladana allah jibiyo ee islaamka mid dibid jooga iyo mid dal joogaba ilaahay gacantiisa kor ha ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu diintayna allah adkeeyo diintaynu waa derbi weligeedna waa dahab ee ninka xagalka daac iyo daldaloolaa naga hela asiga iyo digtoonkiis annaga iyo dagnaanteen taariikhda duugiyo dirir iyo rogaalkiis weligii ha duusiiyo ama duurka haw xulo ama damac ha dhaafsado ama dabayna haw dhigo dumi mayso weligeed asalaamu calaykum intii ay xafladdu socotay waxaa munaasabadda ka hadalkeeda lagu maamuusay naqiib cabdiraxmaan cumar bakool iyo naqiib cusmaan kuusow kuwaas oo wilaayada hiiraan uga mahad celiyey xamladan dacwatul aryaafka ah ee ay soo qabatay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wsalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahayga naga dhiga dad muslimiin ah na siiyey nimcooyinkiisa faraha badan ee aan la soo koobi karin ay ugu horrayso nicmatulislaam waliimaan allah subxaanahu wa tacaala ayay mahad dhammaanteed u sugnaatay bacda xamdillaah waxaan halkan ugu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ee dacwadan soo qabanqaabisay ee soo dirtay culummada iyo nuqubada inay dadkan dacwo ka gutaan labada muxaafadood aad baan ugu mahad celinaynaa jasaakum allaahu khayran wa baaraka allaahu fiikum waxaan halkan ugu mahad celinaynaa culimmadii ee muddada dhex socotay ee qaryooyin badan tagtay ee baadiye badan ku soo wareegtay ayadoo markaas ilaahay fadligiis dhulkaas ay soo aadeen ay dacwada la soo aadeen ilaahay nimcadiisa ay ka da'day roobabkii laga helay dadka ay u soo guureen ee dadkii u baahnay dacwadan iyo ayagoo ilaahay u kulmiyey ayna ku kulmeen raxmadda ilaahay ilaahay baan ugu mahad celinaynaa mahad aan bilaawi dhammaad lehenasi ayaa iska leh intaa kadib dadkan maanta aan hor fadhinno ee dacwadaas ka qayb qaatay ee cashirada iyo kutubta faraha badan ee la baray hadda horteenna ka akhrinayay ee juhdiga iyo wakhtiga lagu bixiyey keliya ah in uu micnaha dadaalkiinna dib ugu dhicin inuusan wakhti idinka dhumin inaad ducaad noqotaan inaad mas-uuliyiddii diinkii lidinku dul akhriyey aad qaadataan dadkeenna annaga baadiyaha jira aad gaarsiisaan laga yaabo qof iska socda oo tawxiidlaan oo tawxiidka baan aqaanin aad la kulantaan tawxiidka aad bartaan mas-uuliyaddaas insha allahu tacaala maanta wixii laga bilaaba adinka ayaa qaadanaya adinka ayaa ducaad noqday dadkeenna aan wax baranno annaga aan wax barno cabsida ilaahay aan ku dadaalno amniga iyo barwaaqada iyo micnaha nicimka hadda aan haysanna aan ilaashanno waad ogtahan waxaan soo marnay xaaladda si ay ahayd waad la socotaan waxaad cid looga sheekaynayo ma jirto maantana nimcada aan taaganayo waa u jeedaan labada gacnood aan iskugu geysanno nicimka haddii lagu shukrin waayene in la waayo ilaahay agtiisa waxba kama ahan insha allahu tacaala waxaa kaloon rabaa dadkan dhammaan jihaadka waajibaa ka saaran cid maanta goonni u yahay ma leh haddii ay maal tahay hadday naf tahay hadday carab tahay waa mas-uuliyiidna wada saara jihaadka kaalintiinna ka qaata walaalihiin soo garab istaaga garab ay idinka rabaan gaalada waad aragteen gaashaanbuur wax liidaaday samaystaan isu imaaday samaystaan ayadoo muslimiinta lagula dagaalamaayo oo dadka muslimiinta in la baabi'iyo la rabo adiga walaalkaa garab u noqo maalka sii warniyow nawad labadan wiil ama saddexdoodan wiil ha ku raacaan dheh gabadha buskudka ha dubta caagga ha tosho annaga gaala maxay noo sheegi lahayd markaas wiilashan insha allahu tacaala gaalada aan ka soo reebanno qof walba nin walbo hadduu walaalkaa yahay hadduu adeerkaa yahay hadduu abtigaa yahay wiilasha gaalada aan ka soo reebanno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي با محصن كون كان مكياني اللهم عز علينا سقا نوبر وقوي نمعاد إلهي لسجي روب إيو سلام إيو وحب نمعك صنع الله مشكلة إلهي نعيد من عدون عتل لا تحسوها إلهي نعيد من حساب كرنا على حساب كرما وقت ويري هاي لكن حر الله كلمة كو هرت مركو هاري ماشي حلو خري كتاب الجهاد maxaa loogu soo celinaa jihaadka waa faradu cayn maanta inaa yaalla faradu cayn waa waajibun uu yahay kibigan inaan la dagaalamo gaalo gaalo maxay naga rabtaa marka annaga maxay loogu soo duushay etoobiya burundi uganda maraykan ingiriis maxay naga rabaan asweydiin maxay naga rabaan gaalada maxay naga rabtaa waa mid lacag bixiyo iyo mid aan lagu soo dilo qora soo qaat meel hebelaa la duqay waaba loogu talagale qoriga maxaa loo wataa waxaa loo soo qaatay in lagu yidhahdo dee kitaabka ilaah ka tag kayga raac mabdi aan wato raac haddii kale qorigaana ku yaqaan saas beenisana miyo ma yeelaynaa gaalo ma ka yeelayna maya ma ka yeelayno ninka miligiis galaa dhibaa ninka loo dagaalama intaan horta gaal aan la dagaalana diyaar mauna diyaar mauna gaalada iska celin horta jihaadka waxaa loogu soo celina waxaa waaye gaalka inaan iska dhicinno dadka ay diintooda fahmaan alaa kulli haa ilaahay casa wajalhay waana barwaaqay xoolow ilaahay na siiyey muslimiinbu naga dhigay gaalada aan ka biri noqonna islaamkana aan taageerna kitaabka ilaahina u istaagna intaasan kusoo googeyna warkaygi wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo la dardaarmay kumanaankii ruux ee xamladan ka faa'iiday bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala uma walaalaha aan maanta deegaankooda joogno aan martida u nahay khiyaarta kala duwan dhaqan leh dhallinyaro leh ganacsato leh culimo leh muddana duruusta iyo dowrada qaadanayey maantana aan joogno gunaanadkii iyo gebagabadii xamladii aryaafiga ahayd oo soo socotay deegaanka iyagoo ay joogeenna maadaama hadda deegaamo badan ka socotay deegaanka nasiibka u yeeshay in meesha lagu ikhtitaamayeyna ilaahay uu nasiibka ugu dhigay deegaankiinna waa idiin mahad celinayna jazaakumullaahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaa kadib rag baa jiray odayaalho waayeello ah muddo soddon iyo dhowr cisho ah xamladaan dacwiga ah oo ilaahay diintiisa dadka lagu gaarsiinayey ujeeddo kale aan laga lahayn u taagnaa culimo lahaa dhaqan lahaa oo noqoba ay ka mid ahaayeen dhallinyaro lahaa anwaac kala duwan lahaa oo runtii aad arkayseen oo ugu weynaa raggii khiyaarta meeshaa socday uu ka mid yahay sheekheenna sheekh axmed dheere jazaahullahu khayran sheebka intaa dhan muddada intaa meesha ku sabrayey waxaan leenahay raggii hawshaa gudanayey ilaahay subxaana wa tacaala ajrigoodii abaalkooda ha weyneeyo wixii ay ummad gaarsiiyeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ana ilaahay qabuul ha geliyo dadka qalbiyooda alle ha geliyo khiyaari intaa kadib xamladan toddoba iyo labaatankii bishii rabiicul awal bay ahayd markii ay bilaabatay waa muddo bil iyo dhowr cisho ah mucjizaad bay lahayd waxaan xusuustaa habeenkii rabiicu thaani ahayd kow deegaanka hadda aan joogno waxa ka bilowday roobabba ka bilowday intiinaan meesha fadhida waxa markhaati ka tihiin dhulka hadda ugu badan oo shaqadan laga qabtay oo ugu muhiimsan xagga waxaa u jiray ceelcadde intana waxaa u jiray ceeldheer galbeedka hiiraan dadka jooga kulligood inta isu guuray ayadoo wilaayada islaamiga ah meel kale uusan roob ka curan meel kale aysan tif ka dhihin xamlada dacwiga ahayd barakaadkii khayrkii aad wadatay bay ahayd wixii ilaahay idiin galladay oo aad nasiib u yeelateen bay ahayd muhiimadda marka dacwadan iyo risaaladan iyo culimmadan lasoo diray adduunyo idinma ay weydiinin dana kalan idinkalama ay hadlin ujeeddada waxay ahayd nabi maxamed baa wakiil laga sala allahu caleyhi wasalam inta aan noolnahay aan dunida saarannahay oo aan joogno mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyaddaas waxay nooga imaanaysaa waa tii ilaahay rususha uu soo diri jiray la saari jiray tii nebi maxamed la saaray tii nebilaahi muusa la saaray tii nebilaahi ciisa loo diray tii ibraahiim la saaray tii nuux la saaray mas-uuliyaadkii diimeed oo ayaga ahaa oo shareecadan ilaahay subxaanahu watacaala koonka ayadu inay ka shaqaysa ahayd cid kaloo u dirsan ma jirto nabi dambe nabi maxamed gadaashii soo baxayna ma jiro wixii nabigeenna u yeellood ogeydeenoo mas-uuliyad ah annagayba noo yaalliinba wixii khayr ah in laga shaqeeyo ay ahayd oo ummaddan janna sida ay ku geli lahayd oo gaala la isaga celin lahaa oo wanaag u imaan lahaa oo diin alla loo baran lahaa oo akhlaaqda u toosi lahayd oo beenta loo celin lahaa oo gardaranaha loo qaban lahaa oo ninka laga gardaran yahay loogu hiilin lahaa oo waxaasoo khayra looga shaqayn lahaa annaga noo tahay culimmada idiin imaanaysa ujeeddo kale ma ahayn wilaayadana uma soo dirin waxay ahayd risaalada nebi maxamed iyo diinta nebi maxamed dadka muslimiinta ah guryahooda in loogu geeyo suubanaheenna ilaahay baa soo diray isagoo bashiira nadiiran arsalnaaka linnaasi bashiiran wanadiiran ilaahay baa ummadda u soo diray isaga oo bishaaraynaya xaggana digaya culimmada waxay idiin sheegayeen waxay u dhexeeyaan bishaare iyo digniin mar waxaa nala dhahayay war haddaad sidaan yeeshaan ood waxaan samaysaan ood sidaan tidhaahdaan oo waxaad dhiibtaan oo waxa aanad fashaan ood sidaan waxaan barataan waxaad helaysaan jannaad helaysaan adduunkood ku guulaysanaysaa aakhirana maxaa kuu dambaynaya ciribtaada maxay noqonaysaa caaqibadaada jannay noqonaysaa haddaad sidaan yeeshaan ood waxaan ka hari weydaan ayadana maxaa ka dhalanaya cadaab iyo maxaa ka dhalanaya cuquubaa ka dhalanaysa ilaahay subxaana watacaala diintiisa marka in ummaddii la gaarsiiyo oo loo bishaareeyo dadkii khayrka loo sheego diintooda loo caddeeyo waxyaabihii culimmadiinna idinkugu imaaday oo waayeellada muddada bishii ziyaada la sabriyey ayay ka mid ahayd rag runtii culimo oo badan oo kala duwan ayay ahaayeen si gaara waxaan ugu mahad celinayaa muxaafadaadkii maamuladooda ee hawshan ka dhaqan gashay sida ceel cadde ee ceel cali ee runtii oo ayagana kala shaqeeyey walaalihii shaqada waday oo guddiga ahaa aad baan ugu mahad celinaynaa makaatibtooda kala duwan waxaan rabaa marka wax yar inaan dardaarmo oo aan nafteyda iyo tiinaba u dardaarmo waxaa idiin dardaarmaya waxaa weeye qodobka koowaad cilmi baa barateen cilmi yaraan male nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi balliquu cannii walow aaya iga gaarsiiya hal aayadba ha noqoto waxaan hadda laidin gaarsiiyey ha yaraysanina halkoo aayad ama hal xadiis ama hal cilmi ahood maqashay ama camali ha noqdo oo muuqaal ahaan ha laguu tuso tababar ahaan ha laguu siiyo amaba qalbiga ha kuu gasho fahame oo carabkaba ka dhihi maage ama aayad qur'aan hood baratayba ha kuu noqotay cilmi weeye cilmigan aad barateen ha dayicina wixii idin soo gaari ha dayicina waa waxa ilaahay dhow aad ugu tegi doontaan waa waxa dhow ilaahay uu nagu jeclaan doono waa wax haddaan ku toosna ilaahay subxaana watacaala janno nagu siin doono waa wax haddaan dayacna naar lagu geli doono cilmiga ilaahay oo aad hesheen ha dayicina cilmiga idinla fududaane waxaad hadda hesheen fudayd iyo idinla noqon annaga waxaan rabnaa jihaadkan inaan ku shirkoowno adii qadar baa kugu aadan anna qadar baa igu aadan isu taggeennaan ilaahay barakaynaya talaa lagaa raba waxtar baa lagaa raba midaa xabad ridi kara midaa duco laga rabo camalkan jihaadka aan shirka ku ahaado camalkan jihaadka wadaleen aan shirka camal jihaad nin gooni ula ma jiro nabi maxamed baa la yimid asagaa looga dayday jannaa lagu rabaa wiilasheenna aan jihaadka u dirno geeleenna aan jihaadka ugu talagalno guryaheenna guryaha jihaadka hoyga u ha noqdeen khayrkan annaga maanta aan haysano aan ku dulqaadano ilaahay subxaana watacalana waa na guuleynaya dadkeenna soomaaliyeed oon wada dhalannay oo maanta jihaadkan hooyada wa ah qalbiyooda allah isu dumo guryahooda gurinabeedeed allah ka dhigo arsaaqdooda waasic allah ka dhigo meel aanan wax ka filaynin oo ilaahay isaga og yahay wax barakaysan oo annagana aanan ku gaaloobin oon ku fidnoobin ilaahayna aan ku caabudno dadka gacanta allah u geliyo owlaadda allah idiin barakeeyo maadaama hadda aan deegaankiina buqoo saar joogno beled baraka allah ka dhigo biimacan allah idinka siiyo ilaahay idinkii dhulbeereed hadda dhulkaan ma ahee arsaaq kaloo adinka aadan ogeyn oo annaga aanan ka warqabin asaga allah waa asaga wax dheefiye gacantiisaa buuxde meel allah idinka siiyo gurigiina guri loo soo dalxiis oo barwaaqo ah oo dacwada iyo khayrka iyo muxuu ah jihaadka hooyo u ah allah idinkaga dhigo jazaakum allahu khayra baarak allah fiikum wabillahi towfiiq guud ahaan barnaamijka faafureebka wararka caawa waa naga intaas inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ